waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o e da maantana waa hawraartii goroyada loo saariyey ee dabadeed mahmaada noqotay dhegaystayaal duurjoogta macmacaha loo saariyo waxaa iyaduna ka mid ah goroyada oo loo haysta inay tahay shimbiraha ifka ku nool midda ugu weyn teeda lab waxay soomaalidu ku magacowdaa haldhaa gorayna waa la yidhaahdaaye teeda dhadigina waa haldhure ama waa goraya cawl waxay leedahay laba adin oo dhuubdhuuban iyo cagar laba suul oo qura ka kooban wax kalena aan lagu ogeyn goor noolba raxanraxan bay u daaqdaa una wada socotaa ugaarsigeeda soomaalidii hore kama wada sinayn bulshada badankeeduna hilbaheeda ma cuni jirinoo way ka caaganayd waxaa waagii ay dhulka ka buuxi jirtay ugaarsan jiray kooxo gaara oo ka mida kuwa la haybsooco waase lagu caayi jiray inkastoo qolyaha ku caayaya ay mar walba iyagaas ka tuugi jireen subageeda kaasoo lagula tacaali jiray cudur ay soomaalida keliyihii taqaano qaras ama dacar ay ku magacowdo haldhaagu waa goraygee wuxuu leeyahay laba garab oo aad u qurux badan midabkooduna madow iyo caddaan uu isugu jiro baalasha garbahaas ayay soomaalidii hore ka ganacsan jireen intay urursadaan ayay muddo kadib waxay u safarsan jireen magaalooyinka xeebaha ku yaal ee dooyaha shisheeyuhu ay ku soo xiran jireen dabadeedna markii carro edeg la geeyo ayaa sida la yidhi waxaa laga samayn jiray barkimaha iyo gogosha kale ee qaaliga ah dadka ladanina ay ku seexan jireen baalka gorayadu waa wax fudud sidaa darteed marka ay iib geysanayaan waxay ku dadaali jireen inay wax badan ka qaataan miisaanka markii la saaro hadduu fududaado wax quman uma goyn jirin taana waxaa tix sarbeeban ku xusay qamaan bulxan gabyaagii la odhan jiray waxaa la yidhi qamaan baa beri gabar guursaday gabar aad u bilicsanoo qurux loogu roonaaday ha yeeshee kolkii ay muddo wada dhaqmeen ayuu ku arki waayey wax qiimi ah oo quruxda dhaafsiisan fudayduu u bogi waayey ayuu ku arkay malahaygana ku nacay isaga oo gabadhii arrimaha ku saluugsan ayaa dharaartii dambe waxaa u soo hargaray walaalkeedoo sida ay caadadu ahayd yaradoon ah haddiibase waxaa qamaan ka go'day inuusan gabadhaa wax yarada ka bixin ha yeeshee ceebaheeda inuu walaalkeed caddaan ugu sheego sariig baa u diiday kolkaas buu sarbeeb ciirsaday sida baalka gorayada inay gabadhu u fududdahay ayuu si dahsoon ugu sheegay wuxuu haddana ku tilmaamay inay la mid tahay faras boosay ah oo inuu baxdow yahay loo filaayey hase ahaatee markii la shirrabay magaan noqday dabadeedna laga maarmay waxaa gabaggii qamaan ka mid ahayd baal gorayo waa lagu ogaa inuu bidhaamaayo berbere maalintuu tegay waxaa bi'iyey miisaane bidkolay ku tahay shaygii fudud beesad lagu waaye boos waxaan jeclaadaba markaan baayacaan nacayb ganacsiga ka sokow baalka gorayada siyaalo kale ayay soomaalidii reer miyiga ahaydi ugu danaysan jirtay hablaha carafdoonka ah ayaa ku xaragoon jiray oogada ayay ku quruxsan jireen waxaana la arki jiray gashaanti uu baalku cududeeda ama madaxeeda ka soo taagan yahay dhinaca kale dagaalyahanadii soomaalidu markay goobo badan ku guulaystaan magac dheerna yeeshaan ayay baalka gorayga madaxa ku xiran jireen sayid maxamed cabdilla xasan oo dadka xusuusinaya guulihii uu ka soo hooyey gumaysigii ingiriiska goobihii ay isku arkeen kuwaasoo uu baalka dheer ku gashaday waa kii gabayadiisa midkood ku lahaa maandhow laxaadkaan qabaa raaci baan ahaye maandhow libbaan kala tagaa leexadirireede maandhow laqdaba waa ka duuf aniya laalayse wax dhan baan libaystoo gashaday baal laglaga dheere aarkuba hadduu soo lalabo laga laleemoowiye gaashaan nin lowga u dhigaa waa la aan jirin meel uu ka soo galay iyo cid ay kaga daydeen garan maayee dhaqanka soomaalida reer magaalowday waxaa ka mid a biyaha badda oo qarshe ku jira iyo ukunta gorayada inay ka soo lalmiyaan aqaladooda iyo dukaamadooda iyada oo looga gol leeyahay balaayo xijaab gaar ahaanna isha dadka iyo qumanyaysiga wadajirkooda heesaha maanyada loo yaqaan ee ugaarta u gaarka ah ayay gorayaduna mid ku lahaan jirtay waa hees iyada tilmaanteeda u badanoo nimanka ugaarsadaa ay ugu luuqayn jireen marka intay awrta u rartaan ay u arhaanoo ay baadigoobkeeda ku jiraan ama intay meel dhow uga muuqato ay sabayaan badanaa ammaanta ku saabsan waxtarka hilibkeeda iyo subageeda ayaa heestaas loo xambaarin jiray midhaheedii oo aan hadda wax quman laga haynna waxaa ka mid ahaa fayd laba furmood low lagaa furayey shanse goray nindhuuxaa shabshab u orodiyey hubus hubusta daayo hubka isiiyey xayow xeeradaadii xayuubsadayey waa laba indhoodoo ilaaq dheer oo waa laba lugoodoo laxaad badan quruxda garbihiisa iyo wuxuu u goyn jiray awgeed soomaalidu haldhaaga ayay weynayn jirtay gorayo cawshana way yeesi jireen waxaan xusuustaa allaha u naxariistay cabdilaahi suldaan oo timacadda loo yaqiinay gabay uu tiriyey kaasoo uu ku muujinayey sida inay wada xorowdaa ay xilligiisii soomaalida uga go'nayd isaga oo libaax ku tilmaamaya gumaysigii talyaaniga iyo kii ingiriiska ee layska kiciyey midka kale ee aan weli layska kicinna gorayo cawl ku sheegaya ayuu gabaygaas wuxuu ku soo gebagabeeyey annagoon gantaaraha dhaca iyo haysan qori gaaban hashaan geeddaweynow libaax uga gabboon weynay inaan gorayo cawl uga tagaa waa wax soo guray si kastaba ha ahaatee gorayadu waa nafilay aad iyo aad u dheeraysa kolba cidda cayrsatana caga ugu been sheegta hase ahaatee waxaa lagu xantaa wax nafteeda khiyaama inay ugu daran tahay waxaa la sheegaa si aanay u arag nabarka ku dhici doona marka ay halista dhab u dareento inay camuudda madaxa gashato taas markii la iska dhaafase soomaalidu mahmaahda ay gorayada u saarisaa waxay muujinaysaa inay tahay nafiley garaadkeedu sarreeyo oo wixii u roon iyo wixii u daran kala taqaan waxay ku sheekayn jireen maalin maalmaha ka mid a ayay goray cawli ka soo dul dhacday duurjoog oo idili meel ay isugu timidoo ay cayaar ku tumanayso markii ay soo muuqatayba waxaa loogu yeeray inay goobta soo gasho oo sacabka iyo jaanta ay ka qayb qaadato iyaduna hawraarsan bay tiri hase ahaatee haddiiba cayaartii saluug baa ka galay waxay aragtay bahallo kale oo aan si wanaagsan goobta ugu jirin una cayaarayn dabadeed waxay goosatay iyaduna inta ay hagari meesha ka muuqato inaysan isdaalin taasoo lagu dareemay gorayo cawshaa waxaa reerteeda taagnaa haldhaa damman oo isagu si hagar la'aana sacabada isugu garaacayay una jaamaynayay abbaar kadib ayuu arkay gorayo cawsha dhinaciisa taagani inaysan cayaartan sidiisa daacad uga ahayn markaas buu ku yidhi maxaad cayaarta u hagranaysaa ama maad si wanaagsan wax uga tuntid ama isaga baxdi se waxay ku jawaabtay cayaartu haddii ay hagaagtana lug baa iigu jirta haddii kalena waan kala baxaya dabadeedna waxay noqotay maahmaahmaanka qofka ku soo dhacda markuu arko ruux ka lagu dambeedinaya arrin uu wax ku leeyahay isaga oo aan daacad ka ahayn ama sida wax u socdaan aan ku jecsanayn amaba isbeddel dambe oo soo kordha ka dhul sugaaya dhegaystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadanayo ku lamid ah hadduu eebaydmo